iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee yooxanaa ciise xertuu u cagamaydhay iidda kormaridda horteed ciise wuxuu garanayey inay timid saacaddiisii uu dunidan ka tegi lahaa ilaa aabbaha oo siduu u jeclaa kuwiisii dunida joogay ayuu u jeclaa tan iyo dhammaadka ibliiska ayaa markii hore qalbiga yudas iskariyot ina simoongeliyey inuu ciise gacan geliyo oo wakhtiga cashada ciise oo garanaya in aabbuhu wax walba gacanta u geliyey iyo inuu ilaah ka yimid oo ilaah ku noqonayo ayuu cashadii ka kacay oo dharkii iska dhigay tuwaalna wuu qaatay oo guntaday markaasuu biyo weelku shubay oo bilaabay inuu xertiisa cagaha u maydho oo ku tirtiro tuwaalkii uu guntanaa wuxuu haddaba u yimid simon butros kaasaa ku yidhi sayidow ma ada cagaha ii maydhaya markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi waxaan samaynayo garan maysid iminka laakiinse dabadeed waad garan doontaa butros ayaa ku yidhi weliga cagaha ii maydhi maysid ciise wuxuu ugu jawaabay haddaanan kuu maydhin qayb iguma lihid markaasaa simon butros ku yidhi sayidow cagaha keliya ha ii maydhin laakiin gacmaha iyo madaxana ii maydh ciise ayaa ku yidhi kii maydhani uma baahna inuu maydho cagihiisa mooyaane laakiin waa wada nadiifsan yahay idinkuna waa nadiifsan tihiin laakiin dhammaantiin ma aha waayo wuu garanayey kii gacangelin lahaa sidaa daraaddeed ayuu u yidhi dhammaantiin ma wada nadiifsanidiin haddaba markuu cagihii u maydhay iyagii uu dharkiisa qaatay oo haddana fadhiistay markaasuu ku yidhi ma garanaysaan waxaan idinku sameeyey waxaad iigu yeedhaan macallin iyo sayid waadna ku hagaagsan tihiin waayo waan ahay haddaba haddaan cagaha idiin maydhay anigoo ah sayidka iyo macallinka idinkuna waa inaad cagaha isu maydhaan waxaan idin siiyey masaal inaad samaysaan sidaan idinku sameeyey runtii runtii waxaan idinku leeyahay addoon kama weyna sayidkiis mid la soo dirayna kama weyna kii soo diray haddaad waxyaalahan garanaysaan waad barakadaysan tihiin haddaad yeeshaan dhammaantiin ka hadli maayo waan garanayaa kuwaan doortay laakiin qorninka leh kan kibistayda cuna ayaa cidhibtiisa ii qaaday waa inuu ahaado hadda dabadeed waxaas ayaan idiin sheegayaa intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan inaan ahay isagii runtii runtii waxaan idinku leeyahay kan aqbala ku alla kaan soo diro ayaa i aqbala oo kan i aqbalaana wuxuu aqbalaa kii i soo diray ciise wuxuu muujiyey kan gacangelin doona ciise markuu sidaas yidhi ayuu ka qalbi xumaaday wuxuuna bayaan u sheegay oo yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay midkiin ayaa i gacan gelin doona markaasay xertii is eeeegeen iyagoo aan garanaynin kii uu ka hadlayey waxaa joogay oo laabta ciise ku tiirsanaa xertiisa midkood oo uu ciise jeclaa sidaa daraaddeed ayaa simon butros calaamo u sameeyey oo ku yidhi noo sheeg yuu yahay kan uu ka hadlayo isagoo sidii ugu tiirsan laabta ciise ayuu ku yidhi sayidow waa kuma markaasaa ciise ugu jawaabay waa kii aan koosaarta u dari doono oo aan siin doono haddaba markuu koosaarta u daray ayuu qaaday oo siiyey yudas iskariyot ina simoon markuu koosaarta qaatay dabadeed shayddaan baa galay isagii sidaa daraaddeed ciise wuxuu ku yidhi waxaad samaynayso dhaqso u samee kuwo la fadhiyey midkoodna ma garanaynin sababta uu sidaas ugula hadlay isaga yudas baa kiishaddii lacagta hayey taas aawadeed qaar waxay u maleeyeen in ciise ku yidhi soo iibi waxaynu iidda u baahan nahay ama masaakiinta wax sii isagu haddaba markuu koosaartii qaatay markiiba ayuu baxay oo waxayna ahayd habeennimo qaynuunka cusub oo jacaylka haddaba markuu baxay ciise ayaa yidhi hadda wiilka aadanuhu waa ammaanmay ilaahna waa ku ammaanmay isaga haddii ilaahu ku ammaanmay isaga ilaahna waa ammaani doonaa isaga qudhiisa oo markiiba wuu ammaani doonaa carruur yahay yaryaray weli in yar baan idinla joogayaa waad i dooni doontaan oo sidaan yuhuuddii ku idhi meeshaan tegayo imaankari maysaan idinkana hadda sidaasaan idinku leeyahay waxaan idin siinayaa qaynuun cusub oo ah waa inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday idinkuna waa inaad isu jeclaataan sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin haddaad jacayl isu qabtaan waxaa la sii sheegay in butros ciise dafiri doono simon butros ayaa ku yidhi sayidow xaggee baad tegaysaa ciise wuxuu ugu jawaabay meeshaan tegayo hadda ii raaci kari maysid laakiin mar dambe waad i soo raaci doontaa butros ayaa ku yidhi sayidow maxaan hadda kuu raaci kari waayey naftaydan aawadaa u bixin doonaaye ciise ayaa ugu jawaabay miyaad naftaada u bixin doontaa aawaday runtii runtii waxaan kugu leeyahay diiqu ciyi maayo ilaa aad saddex kol i dafirtid